بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها الدين الحسيني هل كان وحنا يدين كسو قد بلنا عشر كشن يستيتناد كتابك نور اليقين السيرة وحنا سوى إذن إياه شيخ محمد شيخ عمر دير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد
waxaynu ku dhex jirnay mucjisaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mucjisadiisii weyneed oo qur-aanka ah ayaynu maraynay gaar ahaan waxyaabuhu qur-aanku dheeraadka u leeyahay awjuhdii xagga luqada ee lagu cajsi geliye carab ayuu ka warramay alwajhu athaani wejiga labaad oo min icjaazi اlqur'aan haalidkaynu marayna miya cafwan alwajhu الthaalith min alicjaaz ka saddexaad oo icjaazka ahi waxa weeye sida uu mucjiska u yahay qur-aanku man dawaa calayhi waxa uu koobsaday weeye inawaa waa dawaa waa duubidda uun waa waxa uu koobsaday calayhi min alakhbaari bilmugayaraat wuxuu ka ka sii warramaa qur-aanku waxa maqan wamaa lam yakun iyo waxaan jirin wamaa lam yaqac iyo weli waxaan dhicin fa waqaca dhacay fa wujida la helay macnaa qur-aanku wuxuu ka sii warramaa waxaan ifka usoo bixin koow waxaan dhicin oo laakiin intuu ka sii warramay dhacay oo yimi wuxuu qur-aanku sii sheegaa waxyaabo aan dhicinba oo dabeetana la arkaayoo dhaca waxay ka mid tahay min icjaazi alqur-aan bal waxa uu ka warramaa waxa qalbiga ku jira ee munaafiqu uu qabo meesha laabtiisa labaadiyeynaya kadibna wixii uu qur-aanku sheegay baa sidiisii loo arkaa fa wujida kamaa fa wujida waxaa loo helayaa shaygaa kamaa warada sidii uu usoo arooray wa cala alwajhi aladii akhbara iyo siduu qur-aanku uga warramay shay buu ka sii warramayaa qur-aanku sii sheegayaa ifkaba aanu soo bixin oon weli dhicin siduu qur-aanku uga sii warramay buu dhacaya waxyaabahan oo doroska iyo tanabu-aadka laydhaa iyo saadaasha wax saa u dhacaaba ma jirada ama qalab ha la isticmaalo ama caqli ha la isticmaalo ama khibrad iyo waa aragnimo ha la isticmaalo wax kastoo mustaqbalkaoo lasii sheego ama been buu noqdaa ama sidiisii uma dhacaba laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu kalaamkiisa kaga warramo sidiisii buu dhacaya leanna waxa dhacaya wixii dhaci doona mid walba uusii qorayo waa isugu midba dee waay ka qowlihi tacaala tusaalayaal buu bixinayaa markaa uu ku muujinayo qur-aanku waxyaabo uu kasii warramay oo soo socda oo sidoodii u dhacay ilaahay baa wuxuu uhi latadkhulunna almasjid alxaraama in shaaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqashiriin laa takhaafuuna facalima maa lam taclamuu fajacala min duuni dalika fatxan qariiba latadkhulunna almasjid alxaraama in shaaa allah hadduu ilaahay doono xaramka waydin geli aaminiin idinkoo iska degan oon cabsanayn sanadii lixaad bilowgeedii bay ahayd waa laga soo celiyey sanadii lixaad tii toddobaad bay galeen iyagoo aaminiina sidii u dhacday wa qowlihi can iruum nimankii romanka ayaa ilaahay uu ka warramay markaa rabbi waxau uhi wahum aliflaamiim gulibat iruumu fii adna alard wahum min bacdi galabihim sayaglibuuna fii bidci siniin nimankii reer ruum waa laga adkaaday reer faris baa ka adkaaday eriyada ugu dhow carab ee waqooyiga jasiiradda carabeed baa lagaga adkaaday waa adna alard laakiin intaa intaa laga adkaaday buu lahay sannado dhowra gudahood bay iyaguna ku adkaan doonaan dhowr marka la idhaahdana waa kii nebigu fasirayo dee waa qisadii abubakar uu kula sharatamay nimankii gaalada ahaayo waa saddex ilaa sagaal intaan sagaal la gaadhin bay ka adkaadeen waaya wa qowlih liyudhirahu cala addiini kullih ilaahay diintan wuxuu u soo dejiyuu rasuulka u soo diray si uu diimaha kale oo dhan uga sarreeyo huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullih kitaabkuu ilaahay soo dejiyo rasuulkuu soo diray liyudhirahu si uu uga muujiyo oo uga mudhbaxo oo islaamku uga sarreeyo cala diini kulli ay cala aladyaani kulliha diimaha kale oo dhan si uu uga sarreeyo ilaahay wuxuu ugu talagalay diintan markuu soo dejiyey ma aha inay ka safaynayso caalamka diimo kale oo dhan kufri wuu jirayaa diimo kalena way jirayaan sidaa erayga aayaddaba ka muuqanaya laakiin waxaa loogu talagalay inay haymanayso oo diintan islaamku ay noqoto taxaakimka ee caalamiga ee sarraysa ee waxa kaloo dhanba xukumaysa ee hoos imanaya ee awoodda leh liyudhirahu cala diini kulli waaya tiina way dhacdoo ilaahay baa ka sarraysiiyey diimihii kale oo dhan islaamkaa ka sarreeyey wa qowlih ballantanna ilaahay wuu qaaday wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu asaalixaat kuwa idinka mid ahee camalka fiican sameeyey waxa ilaahay u ballan qaaday layastakhlifannahum fi lard inuu dhulka ilaahay madax uga dhigi doono kama stakhlafa aladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeya mu'miniinta ahaaba siduu ilaahay wakiillo iyo khaliif uga dhigay walaa yumakkinanna lahum wuxuu u hirgelin doonaa mu'miniinta ah diinahum diintooda u hirgelin aladi irtadaa lahum diintaasoo uga raali noqday diinta islaamka ilaahay uga raali yahay mu'miniinta wuu u hirgelin doonaa walaa yubadilannahum wuxuu u doorin doonaa min bacdi khawfihim intii ay cabsanayeen kadib amnaa nabadgelyu ilaahay siin doonaa tiina waa la arkay iyadoo islaam aayaadku wakhtigaa hore ay soo degayeen dee awooddu saa umay sii buurnayn laakiin islaamku halkuu gaadhay tiina la arag wa qowlih idaa jaaءa nasru اllahi wاlfatx marka uu yimaado gargaarka ilaahay iyo maka oo la furto wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini اllahi afwaaja dadkana aad aragtay iyagoo soo gelaya diinta ilaahay ummado ummado iyo kooxo kooxo ah taana siiradaa kusoo iftiimisayoo dhowr iyo labaatan wafdi qisadood ayaynu soo marnay oo sannad iyo laba gudahoodiisa soo shubay bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi nebiga uga yimi calayhi salaatu wasalaam macnaha aayaadkaasi ay sheegaan buu soo kooba wuxuu idhi fa kaana jamiicu haadaa fa kaana waxaa la helay oo yimoo dhacay jamiicu haadaa intaasoo aayaadku ay sheegeen intiiba way dhaceen kamaa ahbar siduu qur-aanku u sheegaybaa intanoo arrimoodba loo helay arrimo mustaqbala buu qur-aanku ka sii warramay mustaqbalkii sidii uu qur-aanku u sheegay baa lagu arkay kow faqulibat faghalabat iruumu faris nimankii reer ruum way ka adkaadeen nimankii reer eeraan wa dakhala annaasu fii diini fi ddiini afwaajan dadkuna diintii ilaahay iyagoo ummada ah ayay ku soo xaroodeen ay soo galeen waitasaca mulku lmuslimiin muslimiinta awoodoodii waxa ay waasac ku noqotay wada gaadhay watasaca waa ballaadhay mulkulmuslimiin muslimiinta awoodoodii iyo xukunkoodii iyo diintoodii waxay way faaftay xataa kaana lahum ilaa uu milkigaasi u sugmay fii waqtin waqti wakhtiyada ka mid ah wuxuu islaamku gaadhay min aqsaa bilaadi alandalus waddankan spain la ydhaha ama sbanishku nimankaa la ydhaha ay degan yihin oo berigii hore la odhan jiray andalus xaggeeda u shishaysa reer yurub xagga ingiriiska iyo faransiiska labadaaba waa ku dhawaaday soddon kilomitr buu islaamku u jirsaday sideetanna waa la idhaahdaae meesha la ydhaha baarays imaka oo la ogsoon yahay in ay waqooyiga faransiiska ku taallo waaya sidaa darteed baa kooxaha iskandarefiyanka ka soo dagaal tegaya ayaa lagu dagaalami jiray halkaa cisaabaad burcadahoo badaha ka iman jiray oo halkaa ka soo degi jiray iyo ingiriisku halkaa ka soo duuli jiray halkaasaa lagu dagaalami jiray isla ingiriiskuna waxaabuu usoo diri jiray ardayda scholarshipka la siinayo ayaa ka dhigan jiray jaamacadaha andalus oo dadka muslimiinta ah intay madaxdoodu qoraal usoo sameeyaan ay odhan jireen min fadliku nagu caawiya in deeq waxbarasho noo siisaan ardayda ah iyadoo ardaydii weliba dhallinyaradii boqoradu dhaleenna ay ku jirto waaya halkaasuu islaamku gaadhay oo weliba sideed qarni iyo dheeraad uu ka talinayay sideed qarni ilaa sagaal boqol iyo dheeraad hijradu markay ahayd ayuu ka talinayay intaan boqolkii sanee hore la gaadhinna waa la furay muddada uu ka sii maqan yahaybaa yarba markaa shan boqoloo waxla ayay noqonaysa waaya harban xagga galbeedka halkaasuu ka gaadhay ilaa aqsal hindi sharqan hindiyo xaggana ka dhacay islaamku iyo china oo afka uu saaray wa min bilaadi alanaduul shimaalan dhinaca waqooyigana reer anaaduul buu gaadhay waa meeshan dee kolka dhowrkii boqole sano la joogaba magacyadu marba isbedelayaan ardu balqam meeshan la idhaahda imika yugoslafiya intii la isku odhan jire isku duubnay albaniya yugoslavakiya yugoslafak waxaasoo dhan oo la isku daray iyo jumhuuriyadaha ruushka qaybahoodan soko oo dhan ayaa wakti wakhtiyada ka mida waddamada shuuciyada markan dambe ay tirsan jirtay ama qaarkood shuuciyadba ay isu baxeen wakti wakhtiyada ka mid ah ayaa waddankeennan oo kale la mid ahaayeen oo islaamku uu xukumayey oo gobolladii muslimiinta ay ka tirsanaayeen ilaan ummadaha haddii isbeddel lagu wado labaatan sano ama soddon sano oo jiilkii iyo qarniga dhalanaya ay waxan ay arkayaan ku kobcaan ay ku koraan wuu tagaa wixii hore ama islaam ha ahaado ama kayru ha ahaado sidaa darteed baa waddankeennan oo boqol kiiba boqol muslima iminka haddii xumaan lagu wado oo lagu wado oo laga dayn waayo konton sannadood kadib dee waxaan la mahadin baa ka soo baxaya waaya xaggaana halkaasuu ka gaadhay ilaa aqsa suudaan januuban ilaa ilaa afrikada shabadheh suudaan oo qura ma ahe januubna wuxuu ka gaadhay dee afrika ilaa afrikada dhexe intaasuu ka gaadhay waxaa rumoobay xadiidkii kitaabulfitan ku sugnaa saxiixu muslim ee uu nebigu uhi ina allaha zawaa liya alard waar dad iyo ilaahay dhulkuu iisoo duubay wakti wakhtiyada ka midabaa ilaahay uu filim igu tusiiyey dhulkii oo lasoo duubay fa ra'aytu mashaariqaha wa maqaaribaha bariyo galbeedba waan arkay waan wada daawaday dhulkii oo lasoo foororiyey wa inna ummatii sayabluqu mulkuhaa maa suwiya lii minhaa waxaan idiin sheegayaa ummaddayda milkigooda iyo awooddoodu waxay gaadhi doontaa iyo taladoodu intaa la itusay oo dhan xadiidkaasina waxa uu ka mid yahay icjaaska iyo mucjisooyinka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waaya wa qowlih ilaahay hadalkiisibaa ka mida qeybka qur-aanka innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun annagaa qur-aanka soo dejinnay markuu annaga leeya ilaahay cid wehelisaa ma jirto liannahu laxadu samadu lfard lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad laakiin waa maca kibriyaa'ihi wa cadamati isagoo maaragtay ilaahay awooddiisa iyo kibirkiisa iyo weynaantiisa iska leh ayuu inaa leeyahy annagaa soo dejinnay qur-aanka annagaana ilaalinayna waliba saaad arkayso aad buu ilaahay u adkaynaya qaaraan kaba shakisanaadeen erayga innaa dhowr jeer soo noqnoqonaya laamu tawkiid baa isaguna jira iyo isminimada jumlada ilaa saddex afar jeer buu adag yahay hadalkaasi annagaa soo dejinno ilaashanayna buu ilaahay ilaahay baa ku ilaalinaya bisuduuri wa bisuduur bisuduuri rijaal wa bisuduuri lmasaaxif misxafka sadarkiisoo qura laguma ilaaliya kitaabka qur-aanka ah laakiin intee oo milyan oo qofoo muslimiinta ka mid a baa laabtooda ku xafidsano haddii xaraf isweydaarto markiiba lasoo saaraya fa kaana kadalika ila alaan sidaasuu qur-aanku yahay ilaa imika walxamdu lilah ilaahay baana mahadlay sidii buu yahay nebi maxamed loogu soo dejiyey wa qowli ilaahay hadalkiisi sayuhzamu ljamcu jamaca cadowga waa la jabin wayuwalluuna dubur xagga dambena way sii jeedan see sii jeedin doonaanoo taasina waxay ka turjumaysa way firdhan doonaan fulay baa meel la isku hayo firdhanoo dabada jeediya marka aayaadku wakhtigay soo degay wakhti hore wey suuratulqamar waa aayaadkii maka nimankaa maanta maka ka joogi weydeena ka qaxaysaa waxaa dhici doona inay in la jebiyo oo cidhibtoodu goodo oo ay idinka yaacaan ay firdhadaan halkaa iminka ay idin adyeedayeen inay firdhan doonaan baa dhici doonta ifka saasaa ku dhacaysa aakhirana sayusamu ljamcu wayuwalluuna dubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa waamar qiyaamaduna way kaga sii daranta kaana kadalika fakaana kadalik sidaa aayaddu ay sheegtay buu arrinkuu dhacay fii badrin waalaayatu nazalat bimaka iyadoo aayaddu maka kusoo degtay baa mustaqbal bay kasii warrantay oo mustaqbalkii waxaa la arkay sanadii labaadee taariikhda iyadoo nebigu uu madiine joogo ayaa beder la isku helay maalintii beder wixii ka dhacayna dariskaad kusoo martay kitaabkaad kusoo aragtay iyo nimankii iyagoo kabna lulaya midna laalaadinaya inay maka usoo firdhadeen wayuwalluuna dubur markuu weerarka bilaabayay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo dad badan oo asxaabtii ay yaabsan yihin oo ay leeyihin colkani saddex jeer buu inagu soo labanlaabmaya iyaguna kun bay wax yari ka dhiman yihin inaguna saddex boqol iyo dheeraad baynu nahay dee ninkiiba saddex baa ku hagaagaya tashi maku ma u noqonaa colka ma soo kordhisanaa ma u kaadinaa iyadoo waxaa la leeyahay ayuu aayadda akhriyay nebigu sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa waamar waar waxbaa lainla ii nuuriye ka dhaqaajiya buuo sidii bay markaa wuxuu rumaystaa ballantan ilaahay uu qaaday ayuu rumaystaa nebigu dabeedna wuxuu bilaabay dagaalkii iyo oberationkii kadibna saacada kadib buu ballantan arkay waa waxyaabuu qur-aanku ka sii warramee waaqica nololeed laga arkay wa qowli ilaahay baa wuxuu uhi qaatiluuhum gaalada la dagaalama yucadibhum allahu biaydiikum gacmihiinuu ilaahay ku cadaabaya suuratu tawba aaya arbacata cashara aayadda afariyo tobnaad ilaahay gacmihiinuu ku cadaabaya nimankaa waa la cadaabi doonaa cadaab baa u qoran jeedalkii ilaahay inuu cuskado adduunyada sida loo cadaabayaa waxa weeye mu'miniinta gacmahooda in lagu karbaashaya fa kaana kadalik arrintu saasay u dhacday mimaa alaca allahu calayhi mima alaca calayhi wixii uu soo daalacday ee uu soo arkay qaari'u haadihi siira siiradan qofka akhriyayay wixii uu soo arkay weeye waxa ilaahay uu ku cadaabayaa oo ah jihaadkay ku qaadeen mu'miniinta macnaha markaad khasawaadkii iyo jihaadkii dib u akhrido kitaabka intee oo dagaal buu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam waaya wataynu dee hore usoo xusaynay inuu sagaal iyo toban dagaal galay koow dhowr iyo soddon col oo gaado ana wuu diray oo midiba cadad la eg yahay marka intaasoo dagaal muddo kooban bay ahaayeen oo tobaneeyo sano ah ayay ahaayeen sanadkiiba intaasoo dagaal ku hagaagayso intaaba madaxaa laga garaacay aayaddani macnahay sii sheegtay waa la arkay wamaa shay buu qur-aanku sheegay fiihi wamaa fiihi waxa qur-aanka ku sugan baa icjaaska ka mid oo ah maxay min kashri asraari almunaafiqiina waalyahuud munaafiqiinta iyo yahuudda sirtooda ayaa ilaahay uu kashfinayay kashfinaya waa maxay waa la fashilinayay nimanka munaafiqiinta iyo yuhuudda wax laabtooda ku hilanba oonay weli soo kabicin oonay soo neefneefin ayaaba ka muuqanay ayaa ilaahay sii sheegaya sidii baa loo arkayaaba markuu ilaahay leeyahay sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha waxay odhan doonaan sufahadu waar moxamed iyo saaxiibadii maxaa ka sii jeediyay qibladay u tukan jireen sayaquulu erayga siin iyo sawfa waxaa loo yaqaanaa min xuruufi tanfiis waa xuruufta sheegaysa dibdhigga macnaheedu waxa weeyaan mustaqbalkay sidaa odhan doonaan sidii bay yidhaahdeenba sufahaadu markaa carabtiina way ahaayeen gaalada ahaa yuhuuddiina way ahaayeen yuhuuddu waxay idhaahdeen waar qibladii qudus u tukanaya maxaa ka eriyey waaya kuwii kalena way yidhaahdeen oo iyaguna way caarideen labada qoloba waa sirbu ka sii warramay qur-aanku nimanka laaftooda ku sugan wamaa fiihi min kashri min kashfi asraari اlmunaafiqiina wاlyahuud wamaqaalihim wakadibihim fii xalfihim wamaqaalihim hadalkooduu sheegay wakadibihim beentuu sheegay fii xalfihim markay dhaaranayaan beenta ay ku dhaaranayaan buu qur-aanku ka sii warramay ka qowli ilaahay baa wuxuu idhi wayaquuluuna fii anfusihim waxay gaar ahaantooda u leeyihin munaafiqiintu ay odhan doonaan lowlaa yucadibuna allahu bimaa naquulu oo waxaan aanu leenahay muxuu ilaahay noogu cadaabi waayo waxaan aanu nebiga ku leenahay muxuu ilaahay noogu cadaabi waayo intay nebiga u yimaadeen bay yidhahdeen assaamu calayka geerii dushaada ha aata iyagoo iska dhigay salaam inay yidhaahdeen dabeedna ilaahay baa ka warrama waxau ihi waidaa jaa-uka xayowka bimaa lam yuxayika bihi illaah markay kuu yimaadaan waxay kugu salaamayaan waxaanu ilaahay kugu salaamin bimaa lam yuxayika bihi illaah wayaquuluuna fii anfusihim lowlaa yucadibana allahu bimaa naquul markaasay isleeyihiin waar haddaynu dee muxuu ilaahay inoo qabsan waaye muxuu inoo cadaabi waaye hadduu rasuul yahay intii ay yidhaahdeen baa ilaahay u sheegay wa qowli yukfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna laka laabtooda waxay ku qarinayaan waxaanay kuu muujinayn intuba way dhaceen qur-aanku ka sii warramay wa qowli min aladiina haaduu kuwii bay ka mid yihiin kuwaasoo yuxarifuuna alkelima can mawaadicih kalaamkii ilaahee towraad ka beddelaya meeluhu ku qornaa gacmahay ku qorayaan wax kaley ku qorayaan wayaquuluuna waxay odhanayaan samicnaa wa casaynaa samicnaa waanu maqalnay waxaad sheegayso wa casaynaa waad diidnay waxa aada naga doonayso wasmac bal dhegayso hayra musmacin alla kuma maqashiiyebay nebiga ku odhan jireen wa raacinaa raacinaa eraygaasay isticmaalayeenoo luqadooda cibriga ah loo yaqaano waxun laakiin af carabiga noo kaadi oo cagta noo dhiga aan ka boganee iyagoo af carbeed ka dhigaya afkoodii wax kale u isticmaalaya layan bialsinatihim carabkay ku duwayaan eraygan markay leeyihiin waa carab dalab leh carab dalab leh ayay isticmaalayaan tadaakhulu luqatayn bay luqadani labadan luqadoodoo halkan iska galay ayay macnahana daahirka u jeedaan macnahana hoos wax kalena waa uga jeedaan layan bialsinatihim wadacna fi diin iyo diintoo ay durayaan oo marka ay nebiga hadalkan ku yidhaahdaan samicnaa wacasaynaa wasmac kayra musmacin waraacinaa intaa markay nebiga ku leeyihiin ilaahay waxa uu tilmaamay inay diinta durayaan hadday nebigii dureen diintiibay dureen xaamilu risaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ayaa xambaarsanaa risaaladan markay nebiga wax ka sheegeen ilaahay wuxuu ka dhigay inay diintii wax ka sheegeen waayo isagoo wax laga sheegaa waxay ka dhigan tahay in diintii islaamka ee ammaanada isaga ku ahaydee loo soo dhiibay ee tusaalaha uu ku ahaa in wax laga sheegay wey waayo saa darteed baanay caadi shaksi caadiya wax laga sheegay iyo shaksi diin loo diintiisa daraaddeed lagu duro ay kala dembi wen yihin marka munaafiqiintu sidanay usii warrameen iyo yuhuuddu ilaahay qur-aanku sidan kaasay leeyihin kaasay leeyihin kaasay leeyihin kaasay leeyihin bal suuratu tawba kala bixi oo ah wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum kasaayidi baa ka mida kuwa saayidi baa ka mida ilaa kayri dalika min alaayaati albayinaat iyo aayadaha cadcadba iyo aayadaha cadcad alwajhu raabic wejiga afraade ka mida mucjisnimada qur-aanka maa akhbara bihi waa wixii uu inoo sheegay oo min akhbaari alquruuni asaalifa ummadihii hore wararkoodiiya waalumami albaa'ida iyo ummadihii tegee maadiga ahaaya waasharaa'ici addaa'ira iyo sharciyadii tegey addaa'ira daa'iradu waxa weeye addaarisa sharciyadii baaliyoobay ama sharciyadii la nasakhay ee kitaabkani nasakhay kuwana wuu ka warramay ummadii horeu ka warramay shuruucdii horeu ka warramay kutubtii horuu ka warramay iyo wixii ku qornaa waaya waxyaabahaasoo mimaa kaana laa yaclamu minhu laa yuclamu minhu alqisatu alwaaxida ila alfad min akhbaari ahli اlkitaab waxyaabaha uu qur-aanku ka warramay oo mimaa shaygiia kaana ahaaday laa yaclamu minhu aanu garanaynin alqisata alwaaxida qiso ku- kuwa aanu ka garanaynin ila alfadu ila alfadu shakhsiyaadunbaa garanaya waxyaabaha hore fadigu waa fardi waxyaabaha horee tegay ee ummadaha hore iyo shuruucdooda la xidhiidhay ma garanayo qiso qura oo ka mid ah shaksi shaksi unbaa garanaya carab iyo marka reer banu israa'iil la isku daro dee in kooban baa ka garanaysa ummadaha hore warkooda haddii laydhaa ka warrama ummadihii hore waxay ka sheegi karayaan wax yar shakhsiyaad kooban baa wax ka sheegaya ama taariikhiyahana ama ka mida min axbaari ahli lkitaab culimada ahlulkitaabka ayuunbaa wax ka sheegi karaya aladii kaa caalimkaasoo qadaca cumrahu cumrigiisii ku ku goosto ku qaatay fii tacalumi daalika arrintaa barashadeeda macnaha wuxuu uga jeedaa intan een, waxyaabuu qur-aanku ka warramayay ee ummadihii hore iyo shuruucdooda la xidhiidhay cid tafaasiisheeda garanaysay may jirin in kooban unbaa garanaysay intaa kooban oo ah axbaartii culimmadii yuhuudda oo weliba cimrigooda ku qaatay inay qisooyinkaa bartaanoo diraaso taariikhda ay ku sameeyaanoo akhbaarta ay aada u raajacaanoo kuwaasunbaa wax ka sheegi karaye arrimahan qur-aanku uu ka warrama ee ummadaha hore iyo qisooyinkoodan qur-aanka ku faraha badan ha u qaadanin in dadku sidan u wada ogaa ilainnagu kitaabkeennan kariimkaynu ka helae ummadaha hore waxa wax ka yaqaanay buu kuleeyahay shakhsiyaad culimmadii yuhuudda ah ayaa wax ka yaqaanay kaasoo qadaca cumrahu fii tacalumi daalik weliba kaasina cimrigiisii wuxuu ku jaray oo uu ku qaatay oo uu ku goostay inuu qisadan barto fa yuridhu wuu soo aroorinayay qisooyinkaa calayhi salaatu wasalaam nebigu calaa wajhihi habkiisii khabarkaa weeye akhbaartaa wuxuu nebigu u soo aroorinayey oo uu u sardinayey sidii ay ahayd wayaأtii bihi calaa nasi naskiisiibuu ku keenaya nasku waa maxay waa siday ahayd koobigeedii iyadoo buu sheegayay siday kutubtaa hore ugu qornayd qisadaas ee culimmadaas u xafidsanaayeen nasku sidii buu u keenayay markuu ka warramo qisadaa qisadii nebi yuusuf oo kale iyo asxaabulkahfi iyo ee, dee mid waliba waxay ku imanaysay su-aal iyo halxidhaale oo nabiga ay weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam si ay ugu aamusiyaan ay ugu ifxaamiyaan marna waxay idhaahdeen waxaad nooga warantaa nin dhallinyaro ahaayo god lagu ridayo aabbiyo inamo iyo waxaa lahaayo bal re- nooga waran waata suura suuradda dee bilowgeeda hore aayaat lisaa'iliin markuu ilaahay leeya kuwa ku weydiinaya calaamooyin baa ugu sugan marna waxay idhaahdeen niman dhallinyaro ahaayo god god ku qufulmay oo sidaa xaalkoodu noqday bal wax ka biniixi arrintooda waa kii nebigu uhi aroortan idiin warrami doonaa intuu insha allahu idii ilaaway aroortadii baa markuu insha allahu idii ilaaway intaa lagu yaro ganaaxay oo laga dhigay afartan habeenaan waxba loo sheeginba walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika qadan ilaa an yashaaa allahu wadkur rabbaka idaa nasiit ha iska odhaninuun aroortan idiin sheegaya insha allahu wada hailaawi dabeedna waa ka asxaabulkahfi qisadoodii suuratlkahfi dabada loo qabtay ee loo dhammaystiray la dhigdhigay xaaladoodii marka sidaasuu nebigu uga jawaabaya calayhi salaatu wasalaam markuu sheego ee uu ka warramo fa yuqiru alcaalimu bidaalik qofka caalimka qisadaa ku ahi wuu qiri jiray bisixatihi wa sidqih runnimadiisa iyo saxnimadiisuu qiri jiray waxaa kalou qiri jiray ana maalahu warkaasoo kale lam yanalhu inaanu nebigu ku gaadhin ama ana maalahu nebiga ana milahu nebiga oo kale lam yanalhu bitacliim barasho inaanu ku gaadhin wuxuu qiri jiru odhan jiray warwarka aad sheegtay waa sax adiga oo kalena arrinta noocaas diraasada iyo waxbarasho kuma ogaado laakiin waa wax ilaahay kuu sheegay wa ana milahu lam yanalhu bitacalum bitacliim macnaa adigoo kale tacliim lagu siiyo kumaad ogaanin tan waa waxyun min allah cabdillaahi ibnu salaamba markii uu islaamayey waa kii su-aala nebiga weydiiyo markuu uga jawaabay buu islaamay waayo waxaan ogahay buu hi arrimahan oo kale nebi unbaaba ka jawaabi karaba waqad calimuu waxay ogaayeen annahu nabiyun umiyun laa yaqra'u walaa yaktub nebi aan waxna qorin waxna akhriyin inuu yahay wala shtaqala aan iskuba hawlinba bimudaarasatin walaa mujaalasa mudaarasa inuu cid wax ka soo akhristo walaa mujaalasa inuu culibo la fadhiisto iskuma hawlinba nebigu uma lam yagib canhum kamana maqnayn wakti ay idhaahdaan malaa cilmibuu u rixlays oo ciduu wax ka soo bartaabuu tegayna may jirinoo walam yaqib canhum kamuu maqnaynba muddo uu ka maqnaaba may jirinoo la odhan lahaa waxbuu soo bartay walaa jahila xaalahu axadun minhum xaalkiisana cidiba kamay jaahilahay nebiga wakti la odhan laha war malaa waxbaa loo soo sheegay iyana may jirine xaalkiisa cidi kamay walaa jahila xaalahu axadun minhum mid iyaga ka mid xaalkiisa kama jaahilahay nebiga ee mid waliba xaalkiisa caalim buu ku ahaa caarif buu ku ahaa oo waxaa la ogaa inuu maka siduu ugu dhashay u joogay oonu bad marin oonu hawo marin oonu nebigu markuu badnaa khadiijo uga soo qaaday intii kale waa loogi khalfiyaadkiisa waa la hayaa wa kaiira maa kaana yasaluhu in badan bay weydiin jireen kaiiru min ahli lkitaabi can haada ahlu kitaabku waxay waraysan jireen akhbaarta ummadaha hore ayay odhan jireen bal taa ka waranoo taa ka waranoo taa ka waran yas'aluunaka de waa adiga arkay yas'aluunaka oo akhbaartii ummadaha hore la xidhiidha asxaabtu may weydiinayn waxaa weydiinaya waxay ahaa ahlu kitaabka qurayshina may weydiinayn oo mamay garanayn waa kaa wey oo qisadan shanta qise markaa suuratulkaafi ku sugan shantuba su-aalahaasay ku yimaadeen wayasaluunaka can dilqarnayn sida qisadiisii waata looga jawaabay markay su-aalaan fayanzil calayhi waxa ku soo degaya min alqur'aani qur-aanka xaggiisa waxa ku soo degaya maa yatlu fayatlu calayhim waxaa ku soo degaya minhu dikran war baa ku soo degaya ka qisasi alambiyaa ambiyadii hore qisooyinkoodii wa bad-i alkhalqi iyo khalqigan ilaahay siduu ku bilaabmay wamaa fi lkutubi asaabiqati iyo kutubtii hore wixii ku sugnaa oo mimaa sadaqahu wixii ay u rumeeyeen fiiha alculamaau biha mimaa sadaqahu wixii ay u rumeeyeen fiiha akhbaarta alculamaau biha kuwii qisadan yaqaanay ayaa markuu nebigu ka warramay way u rumeeyeen macnaa kolkay weydiiyaan qur-aan baa soo degaya ka warramaya qisadii nebiga ka warramaya khalqigu siduu ku bilaabmay ka warramaya kutubtaa hore wixii ku sugnaa ila waa iswaafaqsan yihin bad-u lkhalq macnaa khalqigu siduu kusoo bilaabmay waa kuwii nebiga yidhi bal ka warram halkuu ka bilaabmay maxaa u horreeyey kii nebigu ga warramaya calayhi salaatu wasalaam in adduunyadooda on jirinba kaala carshullaahi cala almaa ilaahay carshigiisu biyoguudkeedu ahaa dabeedna la abuuray lix maalmood gudahood kownkan la abuuray axadda laga bilaabay ilaa jimcaha markaa laba cishaba wixii la abuuray buu u sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xir iyo dhul iyo buuro iyo biyo iyo xayawaan markii ugu dambaysay la abuuray aadam calayhi salaam saacadda jimcaha u dambaysa intaa kolkuu u dhameeyey bay idhaahdeen famaada famaa bacda dalik intaa kadib maxaa jiray dee maxaa jiray buuhi way dhammaatay khalqigu badul khalqiga ay weydiiseen saasuu ku dhammaaday ma waxaad tidhaahdaa bay idhaahdeen uma istaraaxa ilaahay wuu nafisay intaa kadib u raaxaystay macnaa sabtiduu nastay markuu axadda bilaabuu jimcaha dhameeyey sabtida wuu nastay dheh iyagoo markaa iska abuuranaya oo been abuurad ay ka tahay waxaanu ka nasanaynaa nasashada iyadoo halkaasay ka socotaa markaasaa ilaahay uu soo dejiyey walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaamin wamaa masanaa min luquub wamaa masanaa min luquub wax daalahoo iga soo gaadhay ma jiro caalamka lixdaa cishaan ku abuurayo hadalkoodii baa la deerifeeyey jawaabtii buu ilahay ka xilqaaday bad-u lkhalqi waa nooca walam yaqdiruu may karin culimmadii reer bani israa'iil calaa takdiibi maa dukira minha akhbaartaa wixii la sheegay inay beeniyeen way odhan kari waayeen kaasi sidaa maaha kaasi sidaa maaha aayaadku waxa ay sheegaan waa ku guri jiray warkuna wuu ku go'i jiray waxba kamay bedeli kari jira walam yu'har lama soo naqilin macnaa ahara waxaasuu soo naqilay wey soo gudbiyey soo wariyey lama soo warinin anna waaxidan minhum mid culimmada reer banu israa'iil ka mid ihi adhara inuu muujistay khilaafa qowlihi hadalkuu nebigu sheegay wax khilaafsan min kutubihi isagoo ka warinaya lama sheegin mid culimmadooda ka mid ahoo intuu kitaabkiisii la soo baxay yidhi maxamedoo warkaad sheegtay halkaasuu ka bedelan yahay min kutubihi isagoo kutubtiisa ka warinaya wixii aad sheegtay waan khilaafsana oo halkaa iyo halkaasaan kugu haya ood isweydaarisay mid yidhi lama hayo walaa abdaa saxiixan walaa saqiiman min suxufihi walaa abdaa mana muujinin mid kuwaa ka mid ihi saxiixan wax caafimaad qaba walaa saqiiman iyo mid xanuunsanaya min suxufihi kutubtiisa kama soo muujin saxiix iyo saqiim macnaha waxaa weeye war saxiixa oo fayow iyo war saqiim ahoo isku dhex jira oo isku mulaaqan oo kutubtooda ay ka warinayaan midina kuma beeninin qur-aanka macnaha wuxuu sii adkaynayaa cid ka hor timid may jirin qur-aanku nebigu ilaahay ka soo gaadhsiiyey dadka saxiix iyo saqiim toona war fayow iyo war liita toona lagalama hor imanin nebiga calayhi salaatu wasalaam bacda an qaracahum wawabbakahum biqowlih bacda an qaracahum intii uu madaxa kaga garaacay wawabbakahum oo ku dhaliilu ku eedeeyey biqowlihi tacaalaa taqriica iyo tawbiikhu waxa weeyaan waa hanjabaad iyo guulguul iyo huruuf weeye marka aayaadkana ilaahay ku huruufay oo loogu hanjabay oo taqriic iyo tawbiikh waa macnahaasay bixinayaan ilaahay wuxuu uhi qul waxaad tidhaha fa'tuu bitawraati barbal kitaabkii tawraad keena fatluhaa akhriya in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan marka maxay ahayd hadday waxhayaan inay soo qaadaan tawraad ay soo kala bixiyaan oo yidhaahdaan waa tanoo waxay beeninaysaa kitaabkiina macnaha aayaddu waxa ay soo degtay wakhtigii ay tawraad ka been sheegeen ayaa ilaahay oo aayaadka ku soo dejiyey nebiga arrinku siday u sheegeen inaanu ahayn way ka been sheegeen tawraad waxaanaad ku tidhaahdaa tawraad keena oo akhriya haddii ay run tahay sidaa sheegteen sinada xeer ciqaabeedka sinada iyo markii ay ka been sheegeen bay ahayd oo dee aayad waliba sharax iyo sabab nusuul iyo tafaasiil bay u baahantahay meesheeda markaasaa ilaahay dhaabadan uu dhigay oo wuxuu yihi nimanku been bay sheegeene bal tawraad keena dheh halkaasaa qur-aanku uu ka gaadhay rurnimada wa mimaa yadullu waxyaabaha muujinaya waxaa ka mida calaa ana ahla alkitaabi nimankii culimmadii yuhuuddu iyo reer banu israa'iil yaclamuuna inay garanayaan sidqahu qur-aanka runnimadiisa inay garanayaan waxaa ka mida waxyaabaha taa muujinaya maa taxaddaahu fiihi illaahu biqowlih shayga ilaahay uu ugu taxadiyey kitaabkan dhexdiisa aayaddan taxadiguna waa maxay waxa weeye shayga lagu hor joogsaday ee looga dhigay dhaabadda aanay mari karayn ee lagu cariyey waxyaabaha muujinaya reer banu israa'iil ee runnimada qur-aanka garanaya waxaa ka mid ah maa taxaddaahum fiihi illaah wuxuu ilaahay ku cariyey ee u ihi carkeena marka waxay taasi muujinaysaa in qur-aanku inuu run yahay ay ogaayeen laakiin ay baalmarayeen wajaxaduu bihaa wastayqanataa anfusahum dulman waculuwan buu ilaahay wajaxaduu bihaa aayaadka way iska diideen wastayqanataa anfusahum iyadoo naftoodu ay garanayso yaqiin bay u hayaan inay xaq yihiin dulman waculuwan ilaahay wuxuu uhi in kaanat lakum uddaaru laakhira waar daarta dambe oo jannada ahi haddii ay tahay daartaasoo cinda allaahi ilaahay agtiisa ahaatay daarta dambe ilaahay agtiisa ah oo jannada ahi haddii ay tahay khaalisatan mid idiin gooniya min duuni innaasi dadka kale la-aantood haddaan yuhuuday dadka kale janno gelayn oo idinku un gelaysaan fatamanawu lmowta dee geerida ilaahay barya oo tamaniya in kuntum saadiqiina haddii aad run sheegaysaan uma khatama waxa ilaa xatama wuxuu go-aamiyey cadama ijaabatihim inaanay jawaab ka bixinaynin aayaddaa biqowlihii buu ku jawaabo ilaahay wuxuu idhi walan yatamanawhu abadan weligood dooni maayaan oo ku yidi diilan maayaan geeri bimaa qad qadamat aydiihim gacmahooda waxay horumarsadeen daraaddii nimanku waxay dembi iyo xumaan horumariyeen bay ogyihiinoo ilaahowna dil odhan maayaan manaa iyagaa yidhi lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara lan yadkhula aljanna janno shumaha gelin maayo oo ka ag dhowaan maayo bay idhaahdeen mid yahuudiya ama kiristana mooyaane sidaa ogaada bay idhahdeen waaya kolkaasaa ilaahay uu dhaabadan u dhigo wuxuu de kol haddaa reero janno tihiin oo taa isku hubtaan dee ilaahowna dilun dhaha meeshan aa ka nasateene boorhkeeda iyo bacadkeeda iyo balaadeeda aa ka nasateene ilaahowna dilun dhaha ilaahay baa isu jawaabo wuxu uhi walan yatamanawha abadan bimaa qadamat aydii lagama yaabo inay idhahdaan ilaahowna dil waayo waa axras annaasi calaa xayaa sida suuraddu ay ku cabirayso waxa aad ku heli doontaa inay yihiin nimanka ugu jecel dhalol yawaddu axaduhum low yucamaru alfa sana mid iyaa ka mid wuxuu jecelyay cimrigiisa intoo boqolka iyo kontonkaba la dhaafiyo in kun looga dhigo kun nimanka ugu nimanka ugu nolol jecel weeye yuhuuddu dee waa adiga arkayo maxay uga adkaadeen jabhaddii yareeda xisbullaahi iyagoo hubkii ugu casrisanaa iyo gebigoodaba waxay ku soconayaan qalab dhexdii wey ama qalab cirka maraya ama taangi dhexdii bay ka dagaalamayaan haddana waa laga xoog badanaya liannahu waxa weeye axrasu nnaasi calaa xayaa waxay doonayeen inay guulaystaan ay dal xoreeyaan ay noolaadaan waxaasina wax isqabanaya ma sirtoodun baanay helin weli kuwan carbeede iyo kuwa muslimkaaye sirtoodaanay aada u fahamsaneen yuhuudda oo waxay qaateen warkoodii ay iyagu isu sheegeen ay isu sharxeen ee ay yidhaahdeen bahalaanu nahay naga dhegaysta bahalaanu nahay nagu ogaada bay idhaano waa yahay bay idhaan nahaysta taasunbay ka qaateene laakiin sirtoodii baa fashilmaysa marka ilaahay baa wuxuu hi ha kuwaasaa fashiliyay jabhaddaa yar walan yatamanawhu abadan bimaa qadamat aydiihim magaaligu almuhim waxa uu ku muujinayaa nimankaasi wixii kutubtooda ku qornaa wixii akhbaar jiray wax ay beenin kari waayeen intaba qur-aankaa kasii warramay waana mucjisnimadiisay tilmaamaysa famaa sumica min can axadin minhum lagama maqal mid yuhuudda ka mid a annahu tamanaa daalik inuu geeri doonay walow bilisaanihi afkaba ha kaga dhawaaqo iyo uurkaba ka ahaanine maca annahum kaanuu iyagu waxaabay ahaayeenba axrasa annaasi calaa takdiibi beenintiisa kuwa ugu dadaal badan acrasa annaasi calaa takdiibi inay qur-aanka beeniyaan aad bay ugu dadaal badnaayeen haddana way ka hor iman kari waayeen wa milu daalika sidan oo kale waxaa amaa facalahu ahlu najraan nimankii reer najraane kiristanka ahaa wixii ay sameeyeen xiinamaa dacaahum markuu nebigu ugu yeedhay lilmubaahala in la ishabaaro la isu habaar dhigto fa abow way diideen waqad qadamnaa daalik arrintaa waxaan kugu soo horumarinay fii fasli wufuudihim fii fasli wufuudihim fasalkii iyo baabkii ka warramayey wafdigii reer najraan wafdiga reer najraan wafdi kristan oo yaman ka yimid ah sanadihii u dambeeyey bay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxay kala murmeen arrimihii baybalka iyo kitaabkii nasaarada uu qorayo anaajiishi nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaa wuu la dhigdhigayoo aad buu ugu sharxayoo waxa ay u canaatamayaan iyo waxay sheegayaan inuu beenyay intaba wuu sheegay inay xaq yihiin bay ku socdaan bay ku adkaystay dabeedna waa kiidhi ilaahay u laqimay inay mubaahalo galaan mubaahaladaasoo ah tacaalow nadcu abna'ana wa abna'akum wa nisaa'ana wa nisaa'akum wa anfusana wa anfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allah markaa way ka baqdeenoo waxay idhaahdeen waa nebiye haddaynu nacdashaa la galnaynu ilaahayow waxaa nagu samayn idhaahno dee innaga inagu dhici markaa waxay idhaahdeen iska dhaafna waxba mubaahaladaa geli mayne iyo habaartankaase wixii aad doonayso u noo sheeg dee islaama ma ma islaamayne wixii kale ku xiguu noo sheeg waayo haddaba haddii aydaan diintiina ka tegaynin muslimka ha ka hor imanine dowladda islaamkana hoos yimaada sharcigeedu haydan xukumo cashuurna bixiya kiristankiinana haysta waaya sidii baa marka abu cubayde uu ku raaciyo baabkaa adigu waad raajici karta taa macnaheedu aakhira anay waxba ku ogeyn inkaaraha ka horeeya ogiin bimaa qadamat aydiihim wa mimaa yadullu waxyaabaha ina tusinaya waxaa ka mid a calaa ana hada alqur'aana laysa min kalaami اlbashar kalaam bani aadam inaanu ahayn oo mucjisuyo kalaamu lkhaaliq inuu yahay iyo mucjisnimadiisa waxyaabaha muujinaya waxaa ka mid a alrawca qabandhacyo iyo argagax naxdinta allatii naxdintaasoo talxaqu quluuba saamiciin cidda maqasha qalbigiisa naxdinta ku dhacaysa waalhayba iyo haybadda allatii taasoo tactariihim ku imanaysa ictiraagu ictaraa calayhi waa wax ku soo kordhay weeye tactariihim cinda tilaawati marka qur-aanka lagu akhriyo ayay ku soo kordhaysaa naxdini haybad iyo cabsi ayaa ku soo kordhaysa qofkaan rumaysnayn sababtuna waxay tahy liquwati xaalih xaalka uu qur-aanku ku soconayaabaa qawiya wa inaaqati khatarih iyo arrinkiisoo aada u wanaagsan macnaha khatar khatar khatarku waxa weeye shayga aada iyo aad sidii khadbiga oo kale shayga muhiimka ah ee uu ka warramayo aada u wanaagsan xataa kaanu waxay ahaayeenba nimankan gaaladii ee weliba carbeeda luqada qur-aanka fahmayay yastadqiluuna simaaca waxa ay cuslaysan jireen dhagaysigiisa wayasiiduhum nufuuran wuxuu u kordhin jirayba carar dhagahay faraha gelin jireen may xejin jirinba waidaa dakarta rabbaka fi lqur'aani waxda wallow calaa adbaarihim nufuuraa mar alla markaad qur-aanka akhrideed ilaahayna ku xusto markaasaa la firdhanaya sida shaydaanku adaanka uga cararo leeyaba waa shayaadiinisiiye walihaadaa sidaa daraaddeed qaala nebigu waxa uu yidhi waa ahaar laga yaabo quwadeedu inaanay badnayn ina alqur'aana sacbun mustascab sacbun waa adagye mustascab waa mid ku kadeedan calaa man kariha cidda karaahiyaysanaysa qur-aanku waa ku adagyahy wa huwa alxakam isagoo haddana wax kala xukumaya oo xigmadna ah haddana ciddii aan jeclayn qur-aanku waa ku adagyahay macnaheedu waxyaabaha mucjisnimadiisa muujinaya waxaa ka mida basharka kuwa qalbigooda wasakhdu ay buuxisee shaydaanku qalbiga ka haysto waxay u nacaan qur-aanku ugu culus yahay u karaahaystaanay u diidaan sida uu shaydaanku u diido oo kale waa ka ilaahay yihi wajaahidhum bihi jihaadan kabiiran jihaad baa laga cabiray qur-aankiioo lagu akriyo qur-aankiioo lagu waaniyo qur-aankiioo kor loo qaado qur-aankiioo shicaar lahoo oogan waxa ay noqotay jihaad bay noqotay isagiioo lagula doodo waa jihaad hadduu kuwaa sidaa ku yahay iimaanlaawayaasha qur-aanku bal dadka mu'miniintana waa caynki wa ama almu'min falaa yazaalu falaa tazaalu rawcatuhu bihi wa haybatuhu iyaahu maca tilaawatihi tuwalliihi iqbaalan wa taksibuhu hashaasha macnaha wuxuu qur-aanku markuu qofka mu'minkaa lagu akhriyo u kordhinayaa haybad iyo naxariis keenaysa in qalbigiisu u soo jeedsado qur-aanka oo uu isdhiibo qofkani ama almu'min falaa tasaalu ma kordhinaysa rawcatuhu bihi cabsidu qur-aanka ka cabsanayo wa haybatuhu iyo weynaanta uu qur-aanku qalbigiisa ku weyn yahay iyaahu haybaduu qur-aanku macnaha ka haybadaysanaya qofkani maca tilaawatihi marka uu qur-aanka akhriyo kama suulaysa arrimaha uu qur-aanka kala kulmayo qofka mu'minka ahi tuwalliihi iqbaalan waxa ay siinaysaa iqbaal inuu qur-aanka soo qaabilo oo uu macaansado cabsidii iyo haybadda qofka mu'minka ah ee qur-aanka akhrintiisa kala kulmayaa waxay u kordhinaysaa iqbaal inuu soo qaabilo oonu ka cararin wa taksibuhu waxay u kasbaysaa siinaysaa hashaasha markaa waa erey luqa ah hashaashadu waa masara wa khifa halkay kaa hore culayskaga ahayd kana farxad iyo fudayd farxad iyo fudayd limayli qalbihi ilayhi qalbigiisaa qur-aanka u leexanaya wa tasdiiqihi bihi qur-aankaanu rumaysan yahay qofka muuminka ah qur-aankuu rumaysan yahay qur-aanku u leexanaya qur-aanku wuu soo jeedanaya wuu soo jiidanaya macnaheed waxa weeyaan qofna weelkiisaa u culan qur-aanka qofna weelkiisaa ka buux ah marka dareenka uu qur-aanku qofka iimaan kale u sameeyo marka lagu akhriyo ama markuu isaguba akhrinayo muuqaalkaa waxaa bixinaysa aayaddan suuratu zumar ku sugan saddexiyo labaatan allahu nazla axsana alxadiid kitaaba mutashaabiha mahaani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله نزل أحسن الحديث إلهي وركي أونا أكسنا أبو سودتي كتابا أبو سودتي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها وكتاب سورة أقوان معانك يوناك كالأدعين مثاني وإسكول الله معنا takshaciru minhu waxa la qaban dhacyoonaysa oo si noqonaysa juluudu aladiina yakhshawna rabbahum kuwa ilaahooda ka cabsanaya jidhkoodu wuu jidhidhicoodaa oo wuu si noqdaa jidhkii ayaa si noqdaa dareenka xasaaska ah ee ugu daran ee ugu feejiyo waa ka jidhka eh waxa istaaga timaha dhaqaaq ayuu sameeyaa jidhka kore waa goorma waa marka aayaadka cadaabka sheegaya la akhriyo way naxaan way warwaraan way baqdaan way qabandhacyooda uma taliinu haddana waxa dabcaya juluuduhum wa quluubuhum qalbigi iyo jidhkiiba way nafisayaanoo way dabcayaan oo way degayaan ilaa dikri illaah qur-aankay ku degayaan waa goorma waa marka aayaadka bushaarada iyo wacdiga iyo jannada iyo raalinoqoshaha ilaahay kuwaa kolka la akhriyana way kala badbadanayaan marka waxay la jaan qaadayaan aayaadka yatadabbaruuna alqur'aan qur-aankii bay dhadhabinayaan qofna sidan uu ku yihi qofna sidan oo waxyaabaha muujinaya mucjisnimada qur-aanka lidaalik ba xataa qof aan garanayni iyo qofka garanaya labada mid walba dareenkiisa uu ku leeyahay wa qaala tacaala ilaahay baa wuxu uhi low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabal haddaanu ku soo dejin lahayn qur-aankan buur la ra'ayta waxaad arki lahayd buurtiioo khaashican ilaahay isu yareeyayoo mutashadican dildilaacay oo dakaamay oo dayaamay min khashyat illaah ilaahay cabsidiisa daraaddeed cabsi alle daraaddeed buurtaasi qur-aanka haddii lagu dejiyo may xamisheen sidaa darteed qalbiga bani aadamka wuu ka culus yahay waa ka adag yahay buurta ilaa waa kan iska xejiyey isagu waa kanaan digigaxanayninba wa min wujuuhi icjaazi alqur'aan qur-aanka mucjisnimadiisa waxaa ka mid ah kownuhu baa kownuhu aayatan baaqiya waa mucjiso baaqiya laa tacdam lama waayayo oo meesha kama baxayso maa baqiyat iddunya intay adduunyadu joogto mucjisadani way joogtaa maca takaful illaahi bixifdih iyadoo ilaahayna uu ilaaliyey sidiisanu qur-aanku u joogaya faqaala innaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun waqaala laa ya'tiihi albaailu min bayni yadayhi walaa min khalfi baailku xagga hore iyo xagga dambe kaga iman maayo macnaheedu waxaa lagu fasiray wakhtigii hore baail kuma imanayo wakhtiga dambena baail kuma imanayo isbedelka calaa mari duhuuri waalcusuur wakhtiga isbedelayaa saamayn kuma leh oo ummadaha iyo dadka iyo dalka iyo warka mid walba wakhtigu waxbuu ka bedelaa quruuntu waxbay ka bedeshaa bay-ada iyo deegaamada waxbay ka bedelaan kan waxba kama bedelaya laa yaatiihi albaailu min bayni yadayhi walaa min khalfi waxaa lagu fasiray oo kale wax buriya oo macnahooda nasakha ku iman maayo oo ka horreeya ama ka dambeeya ma jiro kitaab la odhanayo qur-aanka wuu nasakhay sidii kutubtii horeba loo odhanaya kitaab hebel baa nasakhay ama sharaa'icdu rusushu ay isu nasakhaysa wasaa'iru mucjizaati alambiyaai mucjisooyinkii kale ambiyada la siiyey lam yabqa ilaa khabaruhaa warkeedii unbaa inoo hadhay nebi walba mucjisaa la siiyey oo mucjisadu markhaatiga rusushay hayde laakiin warkeedii unbaynu haynaa iyadii ma hayno dee hashii nebi saalix ma hayno ushii nebi muuse ma hayno waxyaabihii kale la taaban karayay ma hayno taabuutkii daaluut ma hayno mucjisooyinkii iyo karaamaadkii awliyadii hore midna ma hayno liannahaa insaramat wanqadat way dhammaato way tagtay markii nebigii watay uu tegay bay la rawaxday amaa haadih mucjisadan waalqur'aanu ilaa waqtinaa haadaa qur'aanku ilaa waktigeennan oo cid waliba ay wakhtigeennan leedahay waa xujatun qaahira xujo awood badan weeye wa mucaaridatun mumtanica shay mumtanicahoo difaaciisa wata weeye mucaarida shay caaridaya oo iska hor joogsanaya weeye wixii soo weerara oo mumtanicah difaaciisuu qur-aanku leeyahay virus kastoo lagu soo daayo iyo cid kastoo wax ka bedelaysiiyo mid kastoo wax fasahaadiya midna maya wuxuu ku yihi marka haddaba haddaad odhan lahay armay kuwii luqada yaqaanay madheen armay falaasifadii dadkii falsafadda yaqaanay meesha ka baxeen armaan qarnigii hore iyo qarnigan isku mid ahayne qarnigii hore raggii noolaa ay ka hadal iyo aftahanimo badnaayeen qarnigan haddaad taa odhan lahayd ma jirto iyaduna wuu qarnigana raggiisii wataa cid ka hor timaada waa la helaye waxbaa laga guri waayo markaasuu taasuu sharxo wuxuu kuhi walacsaaru kulluhaa casriyaasha oo dhami daafixatun waxay ka buuxdaa biahli lbayaan ahlulbayaan bay ka buuxdaa daafix haadaa inaaun daafix marka la leeyahay shaygani waa weelkani waa weel daafixa macnaheedu waa weel buuxa wey marka casri waliba wuxuu ka buuxaa biahli lbayaan dadkii luqadda yaqaanay waxamalati cilmi lisaan iyo dadkii yaqaanay luqadda wa a'immati albalaaqa iyo ciddii balaaqada ehelkeed ahayd wa fursaani alkalaam iyo kalaamka raggii farisiinta ku ahay toocin jiray ee kolba dhan u toocinayay wa jahaabidati albaraaca jahaabid macnaha waxa weeyaan waa raggii nuqaadda ahaaye khubarada ahaa khubaradii baraacada macnaha aftahanimada khubaradeedii baa nool waalmulxidu fiihim kaiir kuwa aan waxaaminsanayn kuwa aftahanada ah way ku badan yihin dee waalmucaadi lisharci catiid had iyo jeer sharciga cidda mucaadiga ku ah ka hor imanaysaana catiid way tiro badantah ma yara macnaha si kale haddii loo dhigo catiid xaadir fii kulli waqtin lilcudwaan catiid macnaha waa taagan yihi heegan buu yahay mid walba mucaadiiba oo cadow ahiba kitaabka famaa minhum haddana lagama helin mid iy man ataa mid la yimi bishayin shay la yimi yu'haru lasoo naqilayo oo lasoo gudbinayo oo lasoo warinayo fii mucaaradati oo uu qur-aanka ku caaridayo wax qur-aanka uu ku caarido oo uula soo banbaxo wax alla waxaase cadalo hadalka yaqaana midna lama hayo walaa allafa kalimatayni fii munaaqadati laba kelmadood cid isu gey soo tidhi anna qur-aan baan hayaa lama hayo walaa qadara mana karin qofnaba calaa madcanin saxiix duritaan saxaho uu ka hor keeno qur-aanka ma jiro erayo balaaqaa buu isticmaalayaa walaa qadaxa muu soo ridaynin ama walaa qadaxa muu soo hurinin almutakalifu ka iskadeedaya qur-aanka ka hor imanaya min dihnihi caqligiisa fii daalika ka horimaatinkaa qur-aanka ilaa bizandin shaxiix madag yaroo daciifa ama dab yaroo liitun buu soo shidhaa ka isku daya inuu naar soo afuufo qur-aanka ka hor keeno wax in yaroo liidatuun buu qalbigiisa sandiga waxaa la ydhaha madagta qadaxa macnaheedu waxa weeye naartii buu huriyey sandiguna waa madagti marka ka isku naxli fara badani uu gale ee isku daya inuu qur-aanka ka hor yimaado in yar oo daba ayuunbuu ka soo hindhistaa uun qalbigiisa oo daciif ahoo shaxiixoo liidata waa erayo markaa isku noqnoqonaya walaa qadaxa almutakalifu min dihni qofka iskadeedayeele qur-aankan ka hor imanaya ana war baan keenayaa waxa uu ka soo huriyaa laabtiisa ilaa bizandin shaxiix madag yaroo liidata bal ilma'huuru sida laga soo warinaya can kulli man raama dalik cid kastoo arrintaa doontay oo isku dayday qur-aanka inay kalaam kaga hor timaado cid kasta oo raama doonta weeye qasada cid kastoo arrintaa u qasaday waxaa laga soo naqilay ilqaa'uhu fi lcajzi biyaday ilqaa'u in uu tuuray biyadayhi gacmihiisa fi lcajzi cajsi daraaddeed macnaha intuu caajisay inuu gacmihiisa ku dul dhacayoo uu ka murugooday ama afgembi u dhacay labadaba lagu fasiri karaa marka la leeyahay ilqaa'uhu fi lcajsi biyadayhi wuu murugooday wey murugaa ku timi oo gacmihiisu ku dul kufoo dhabanadu qabsa kii isku dayayba waa ka murugooday wanukuusi calaa caqibayhi cirbihiisana dib uga nooday wuu ka tanaasulay kii qur-aanka ka horay maatinkiisa isku dayayba macnaa waxaa la idhahdaa arrintaa in qur-aanka lagala hor yimaado ama luqadiisa wax laga sheego ama macnihiisa wax laga sheego ama aayaadkoo la idhaahdo way iska hor imanayaan ama macnaha qur-aankoo si kale loo sharxo waxa ugu badan nimanka mustashriqiinta la idhaahdo mustashriqiintuna yuhuudda iyo nasaarada waa nimanka dhex galay turaafka islaamigaah dhaxalka dadka muslimiinta ay leeyihin macnaha dadka kumay soo qaadaynin gaaladu duulimaad keliyahoo bunduqiyada iyo qoriga ah may hayn qura laakiin mid haqaafad ah oo cilmiya oo mustamirahoo soconaya ayuu ahaa weerarka lagu soo qaadaya oo kaa berber soconaya jaamacadaa la samaynaya macaahid baa la samaynaya waxaa lagu baranayaa qur-aanka waxaa lagu baranayaa xadiidka waxaa lagu baranayaa axkaamta maxaa loo baranaya in dadka diinta lagu dabarogo oo qur-aanka loogu fasiro si aan sidiiba ahaynba ayaa markaa oo qur-aanka dadka si qalada loogu sheego oo dhaliilo aan jirin laga soo saaro marka niman kutuba lifay baa jira oo markaa mustashriqiintaa ka mid ahaa oo dee macruuf ay tahay qisada qofka muaqafka ay wax badan uu ka daalacan karaya kutubtooda kuwaasa waxba socodsiin waaye oo markii markiiba ilaahay wuxuu soo diraa niman jihbidiyiin oo culimmada ahoo intii ay sheegeenba bedela ama sheega beennimadeeda kitaab dhanoo uu qoray baa laga yaabaa oo toban mujallada inuu afar meelood ama shan meelood muraadkiisu yahay inuu hoosta ka xariiqo oo si qalada u fasiro kitaabka inta kale waa sax laakiin tobankaa meelood wey hadafkiisu waa kii mid axad almustashriqiin baa waxa uu sharxaya aayaddan ilahay uhi qul in kaana lilraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin haddii uu ilaahay leeyahay walad waxaad ku tidhaha nebi maxamedow niman gaalada waxaad ku tidhaahdaa ee waladka sheeg